bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu dikri اlbayci waاshiraa'i cala اlminbari fi اlmasjid baabu bayaani xukmi dikri اlbayci beeca sheegistiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay iyo washiraa'i waxgadashada cala almimbari mimbarka korkiisa lagaga sheekeeyo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa mimbarka korkiisa masaajidka dhexdiisa in beec iyo shire looga sheekeeyo yani waxgadid iyo waxgadasha ayb ayb marka baabka wuxuu ku saabsan yahay ama tarjamadu ay tahay beec iyo shire in lagala sheego marka laba si in loo kala sheegaa dhici karto sina inay tahay axkaamtiisa axkaamtiisa in la sheegaa dacwaday ka mid tahay waana yacnii maqsad sharci ah ayb waxna waxaa weeyaan in beeci lagu gunto kala gadashadii masaajidka dhexdiisa inay ka dhacdo oo laga sheekaysto beeca calaa sabiila in lagu tijaaraysto ama wax laga yacni la ganacsigii la galo masaajidka dhexdiisa lagu bilaabo taas marka iyada waa xadiid reebtay ayaa jiraan tan laakiin hadda way ka duwan tahay macnahaas ayb ibnu rajab wuxuu yidhi maqsuudu اlbukhaariyi biikhraaji hada اlxadiidi ana اnabiya sala اllahu calayh ali wasalama khaطba clى اlmimbari fii masjidihi wadakara fii khudbatihi axkaama albayci waاshiraaء fadalla calى jawaazi mili dalika fi اlmasjid xadiidka uu keeni doono iyo tarjamada waxaa weeyaan nebigii baa uga hadlay axkaam beeca ku saabsan taa marka inay bannaan tahay masaajidka dhexdiisa looga hadli karo iyay tusinaysaa ayaa maqsuudkiisu uu yahay qaala xadaana cali bnu cabdillaahi wahuwa اlmadiniyu qaala xadaana sufyaan wahuwa bnu cuyayna can yaxya هو يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة وهي عمرة, عمرة وهي عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أكثرت عن عائشة عائشة ياد وورسة عن عائشة قالت أتتها بريرة بريرة أيا أتمت تسألها يدو سؤاليس في كتابتها كتابة يدفك سؤاليس كتابة وحال إرادة قفك إلا إرادة أنتها إيه كانت وحربة طيب iyadoo kitaabadeeda marka wuxuu ka weydiisanaysay ii timid ayb fa qaalad waxa ay tihi in shi'ti haddii aad doonto acdaytu ahliki acdaytu ahlaki ehelkaagii yacnii dadkaagii adiga ku leh waan siinayaa yacnii waan kaa gadanayaa wayakuuna wayakuuna alwalaa'u ama wixii lacagtii baan siinayaa markaas wayakuuna alwalaa'u welihuna lana innaga ayuu noo ahaanay in shi'ti acdaytu ahlaki wayakuunu lwalaa'u walahana lii aniga ayuu ii ahaanayaa caaisha marka waxay tihi anaa lacagtoodii wuxuudii u tirinaayo aniga ayaana walaha iska yeelanaya maadaama aan aniga ku xoreeyey wa qaala ahluhaa dadkeedii iska lahaayeenna waxay yidhaahdeen in shi'ti haddii aad doonto acdaytihaa maa baqiya waad siinaysaa wixii haray ayb waqaala sufyaanu maratan in shi'ti haddaad doonto actaqtihaa waad xoraynaysaa wayakuunu alwalaa'u walihuna lana annagaa yeelanayna qoladii markaana addoonta lahayd oo ayagu iska lahaayeen ayaa waxay leeyihiin haddaad doonto waad gadanaysaa oo adaa gadayo oo xoraynaayo laakiin nicmada iyo walaha annagaa yeelanayna sidaasna sharci maano walaha waxaa iska leh qofkii wax xoreeye ayaa iska leh ayb falamaa jaءa rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigii markii uu yimid dakarathu daalika arrinkaa bay u sheegtay caaisha faqaala waxau yidhi ibtaaciihaa gado faactiqiihaa xoreen gado ee xoreen markaa waxaa laga qaadanayaa marka meesha qofka mukaatabka ah caqdiga kitaabada waxaa la yidhaahdaa waa caqdi jaa'isun min طarafi اlcabdi laasimun min طarafi sayid oo sayidku haddii uu yidhaahda intaa ii keento xor ayaa tahay ma ka bixi kara isaga ma fasakhi karo ninka sayidka ah addoonkii laakiin la yidhi alahaas haddaa ii keento xor baa tahay isaga waa iska dhaafi karaa oo addoonnimadan raalli isaga ah aniga waxaas ma keeni kara waa dhihi karaa isaga ayb laakiin sayidkii aniga waa ka laabtay ma jirto ma fasaqi karoo laazim ayb marka say ku dhacaysaa marka hadda kitaabadii marka haddii qofkii la kitaabeeye loo kaalmeeyana ninkii kitaabeeyey unbaa walaha iska yeelanayo ee qofkan kitaabada ka bixiyey ma yeelanayo ogow haddii marka addoon mukaataba adiga uu ku yimaado uu ku yidhaahdo isii yacnii kun dollar isii ama kun dirhamkeen oo aan isku xoreeyo intaasaa layga rabaayo ood kunkii faraha ka saarto welihiis adiga ma lihid adiga waa kaalmaysay ninkii kitaabeeyaa welihiisa yeelanayo caa-isha marka hadda sida daahirka marka welihii iyadaa xaq u yeelatay say ku dhacday marka sida ay ku dhacday culammadu waxay yidhaahdeen caqdigii kitaabada ayaa la fasakhay oo bariira iyada markay iska bixin weyso awoodi weysay dadkeedii bay ku noqotay ma awoodi karin bay tiri aniga marka caaisha ayaa marka meeshii beec inay gadato ayaa timid markaas caaisha marka addoon ahaan bay u gadatay oo kula soo wareegtay markay gadatay oy la soo wareegtay ayayna xoraynaysaa ka bax marka kitaabadii iyo wixii dhammaa waalba laga baxay markaas ibtaaciihaa gada buu yidhi nebiga iibso adiga soo gado ayb fa actiqiihaa markaa xoray fa actiqiihaa xoree ka bacdina caaisha markaa iyadoo addoon ahaan bay u gadatay markay soo gadatayna caqdigii kitaabada dabcan markay soo gadanayso waa mar la ibdaaliyey oo la fasakhay dhinaca uu ka fasakhmi karana waa dhinaca addoonka ee dhinaca sayidka ma ahan dabcan marka meesha saasay ku imaanaysaa taas shuraaxdu macnahaasay sheegaan marka waana sidaas faactiqiihaa xoray markaas faina alwalaa'a walaha liman actaqa qofkii xoreeyey ayuu u sugnaaday uma qaama rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa istaagay cala almimbari mimbarka korkiisa ayuu isku taagay wa qaala sufyaanu maratan waxa uu yidhi fasacida rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam cala almimbar nebiga mimbarkiibuu koray marka xaajo iyo waxsheeg iyo dan markay jirto in mimbarka la kori karo faqaala waxa uu yidhi maa baalu aqwaamin dad xaalkoodu waa maxay yashtariduuna shuruudan shuruud shardisanayaan shuruuddaas oo leysa fii kitaabillaahi ay leysa fii xukmi kitaabillaahi ama leysa fii kitaabillahi leysa fii xukmillaahi waa maxay dad shuruud shardinayaan shuruuddaas oo ilaahay xukunkiisa aan ahayn macnuhu maaha shardi kastaa kitaabka ilahay inuu ku yaalla qasab maaha bal shuruuddu waxaa weeyaan almuslimuuna calaa shuruudihim shuruud waa jaa-is ilaa shardan axalla xaraaman ow xarama xalaalan dadka markay shardi wada gelayaan muslimiintu heshiis ay samaynayaan heshiiskaas waa inuu qur-aanka ku qornaado ama sunnada ku qornaado ma la dhahayo heshiisku waa furan yahay wixii sharciga ku qaldan unbaa ayaa qalad noqonaya marka oo shuruud ayb marka meeshaan marka fii kitaabillahi ay fii xukmi illaahi baa loo jeeda dad waa maxay buu yidhi marka shardinayaan shuruud leysa fii kitaabillahi xukunka alle dhexdiisa aan ahayn man ishtarada qofkii shardiya shardan shardi shardigaasoo leysa fii kitaabillahi ilaahay xukunkiisa dhexdiisa aan ahayn falaysa lahu ma lahan shardiga isaga wa in ishtarada haba shardiya miata shardin boqol shardi boqolku marka waa mubaalaqo xataa boqol shardi hadduu la imaado oo xukunkii alle aan markaa ku khilaafsan waxba ma laha shuruudaa yeelan maayo xataa haddii la waa lagu siiyey la dhaho ma lahan xataa sharci oo hadda walaha waxaa iskale ninkii xoreeyo qof qof hadduu addoon ka gato uu yidhaahdo welihii aan ku lahaa adaan kugu wareejiye ma wareejismaayo inama alwalaau luxmatun ka luxmati nasab adiga walaaltinimadaada iyo aabbanimadaada iyo wiilnimadaada qof kale kuma wareeji kartid saasoo kale waa marka tan wa qaala caliyun cali waxa uu yidhi caliy bnu lmadini waayo qaala yaxyaa wacabdulwahaab can yaxyaa can camrata ayb ay can caaishata ka bacdi wa qaala jacfar bnu cawnna waxa uu yidhi can yaxyaa qaala samictu camrata qaalat samictu caaishata riwaayada dambe marka samaacaad ayaa ku jiro faa'iidadeeda saas ta horena marka mutaabacaad ay leedahay cabdulwahaab iyo ayb iyo yaxyaa labadooda yaa marka isla wariyey qaala caliyun qaala yaxyaa wacabdulwahaab cabdulwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi waa can yaxyaa can camrata iyadana mutaabaca tii hore mutaabaca iyay u tahay rawaahu maalikun inta ka bilaabatana waa mucallaq iyadoo mawsuul ana kitaabkuu ku keeni doono meelo dambe rawaahu maalikun maalik xadiidka ayuu wariyey can yaxyaa can camrata ana bariirata walam yadkur sacida almimbarana ma sheegin marka qisada sidaan marka sanadkan muxuu noqonaa marka daahirkiisu waa sanad marka aan mawsuul ahayn maxaa yeele camrata binti cabdiraxmaan saxaabiyad ma aha iyada waxa ay ka sheekaynaysana waa wax waqtigii nebiga dhacay iyadiina saxaabiyad ma aha maalig marka xadiidkan wuxuu ku wariyey sidaas oo mursalnimada hayruhuna mawsuul buu ka dhigay bukhaari marka labadaba yacni riwaayada maalig inaynan dhib ku ahayn ama aynan cillo ku keenaynin midda kale ayuu tusayaa marka warkiisa maqsuudkana marka waa sheegnay tarjamada iyo xadiidku meesha iska waafaqayaanna waxay tahay ayb waxa uu yidhi waqad ishtamalat calaa beycin wa shiraa'in wa cidqin wa walaa qisadaani waxay shamlisay beec wax kala gadasho xorayn walo ayb wawahima bacdu man takallama calaa hada alkitaab way wahmiye wuu wahmiyey buu yidhi dadkii kitaabkan ka hadlay qaarkood fa qaala waxa uu yidhi laysa fiihi ana albayca waashiraa'a waqacaa fi lmasjidi qaar marka kitaabka sharxay baa waxay yidhaahdeen beecii iyo gadashadii masaajidka dhexdiisa kama dhicin marka bukhaari wuxuu keenay yidhaahdeen xadiid aan tusaynin in beecu masaajidka uu ka dhaco dannan minhu isagoo u malaynaya marka dannan ay daanan isagoo malaynayo minhu ana atarjamata macquudatun libayaani jawaazi dalika walaysa kamaa danna yani tarjamada maxay u guntantahay horta in la fahmo wa tarjamadaani uma guntama uma guntana baaci iyo shirihii masaajidka dhexdiisa waa ku bannaan yihiin ma aha ee ma looga sheekay karaayuu bukhaari baabaystay bacdigaas marka wuxuu u maleeyey in tarjamadaba loo sameeyey masaajidka wax lagu kala dhex gato xukunkeeda marka beecaan bariira iyo dadkaanna masaajidka kama dhex dhicin buu rabaa inuu dhaho ibnu xajar marka wuxuu yidhi tarjamaduba sidaas ma ahaynba tarjamadu waxaa yidhi masaajidka ma looga sheekay karaa beec maku caqdi beec ma guntami karaa maba ka hadlaynin bukhaari isagu lilfarqi bayna jarayaani dikri shayi waalikhbaari can xukmihi faina dalika xaqun wa khayrun shayga sida uu u dhacay iyo xukunkiisa iyo taas waa khayr iyo xaq wa bayna mubaasharati alcaqdi caqdiga in masaajidka lagula mubaasharoodana wax kala wa faina dalika yufdii taa wuxuu keenayaa ila allaqati almanhiyi canhu guux iyo markaa hugun la reebay ayuu keenayaa kaasna laysa markaa sidaas buu yidhi walaysa kamaa danna farqigaa dartii meesha ku jira marka wawaqaca libni lmunayir fii taraajimihi wahmun aakharu ibnulmunayirna wahmi kalaa ku dhacay buu yidhi taraajimtiisa uu ka hadlay mutawaariga ee meelahaas u jeedaan fainahu zacama wuxuu sheegtay ana xadiida haadihi tarjama tarjamadan xadiidkeeda huwa xadiidu abi hurayrata waa yidhi fiiri meeshaa iyadan wahmiga yacni tarjamadan iyo xadiidka lagu hoos qoray isma lahan buu yidhi xadiid soo socdo abuu hurayra yaa tarjamadan ay xadiid u tahay huwa xadiidu abi hurayrata fii qisati umaamata bni uhaal qisada umaamana wax beec maba ku jiraba iyo beec laga sheekeeye male ee waa imaan doontaa wuu keeni doonaa nin maxbuus maxbuuska in masaajidka lagu xiri karo unbuu ay ka hadlaysaa wa sharaca markaa wuxuu gudagalay yatakallafu limudaabaqatihi litarjamati lbayci washiraa'i fi lmasjid marka tarjamadan iyo xadiidkaasuu rabaa marka inuu iswaafajiyo umaama isagoo marka wuxuu leeyahay xadiidkan maba lahanba tarjamadan tarjamadan xadiidka leh waa midka soo socdo xadiid umaama qisada umaamata bni uhaal wainama aladii fi nusakhi kulliha fii tarjamati albayci washiraa'i xadiidu caaisha nusakha bukhaari oo dhan tarjamadan xadiidkan caaisha iska leh wa ama xadiidu abi hurayrata almadkuur fasayaأtii bacda arbacati abwaab ayuu imaan doonaa bitarjamatin ukhraa isagoo tarjamo kale weliba wato wakaannahu intaqala basaruhu min mowdicin limowdicin waxaa laga yaabaa araggiisii inuu meel ka gudbay meel kale u gudbay ow tasafaxa waraqatan fanqalabat fintaani ama inuu warqad gadi isyirin laba warqad ay soo gadoontay marka waa dhacdaa mararka qaar adoo warqaddan gadi isdhahaayo yaada laba inaa isu qabato ay dhici kartaa ama adoo warqaddan wax ku qoraayo waxaad arkaysaa adoo inta laba warqad gadiye kadib wax ku qoray sidaas uma dhacdan marka sidaasaa laga yaabaa inay ku dhacday marka sawilihiisii marka ay xooga khaldeen baabu التaqاadي wاlmulaaزamaةi fi اlmasjidi baabu bayaani xukmi التaqاadي gudsashada xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay waalmulaasamati iyo isku dhegidda ku dhegidda qofka lagu dhego xaqa lagu leeyahy filmasjidi masjidka dhexdiisa masaajidka dhexdiisa qofka qof inuu wax uga gudsan karo uga magan karo iyo walmulaasamatina waxaa weyaan qabsasho qofkiin lagu dhego waxaygiisii leedahay fi lmasjidi masjidka dhexdiisii qaala xadaanaa markaa qaala xadaanaa cabdullahi bnu muxamed qaala xadaanaa cusmaan bnu cumar qaala akhbaranaa yuunus can izuhriyi can cabdillaahi bni kacbi bni malikin can kacbin anahu taqaada bna abi xadrad ibna abi xadrad ayuu ka gudsaday deynan deyn kaana lahu isagu ou lahaa calayhi dushiisa ugu sugnayd ayb fi lmasjidi masjidkii dhexdiisii ayuu ugaga gudsaday ayb fairtafacat aswaatuhumaa codkoodii baa kor noqday codadkoodii baa kor noqdeen xataa samicahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam intuu nebiga ka maqlay huwa fii beytihi nebiga oo gurigiisa joogo nebiga masaajidku ku dheganaa dabcan guryihiiso dhan masaajidkay ku dheganaayeen fakharaja ilayhimaa waa u soo baxay xataa kashafa intuu ka fayday sijfa xujratihi qolkiisa daaheeda qolkiisa yacni albaabka dariishada ama albaabka daaha ugu dhegan ayuu fayday marka daahii muusaa iskaga rogay waxaa laga qaadanayaa marka albaabka in mare lagu samaysan karo daah la gasho karo oo aynan la mid ahayn midda la reebay ee derbiga in mare la geliyo ah derbiga waxaa iyada ku sugan dabcan idaacatulmaal baa ku jira laakiin dariishada iyo albaabka in layskaga xiro satri baa ku jira way kala duwan yihiin markamarka wuxuu yidhi fakharaja ilayhimaa wuu u soo baxay nebiga sala allahu calayh ali wasalam xataa kashafa intuu ka feyday sijfa xujratihi xujradii qolkiisa daaheedii albaabka u saarnaa fanaadaa waa dhawaaqay yaa kacbu kacabow qaala waxau yidhi labeyka yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ku ajiibay qaala wuxuu yidhi dac min daynika daynkaaga ka deji haadaa kan ka deji dac deji min daynika daynkaaga haadaa kan deji wa awmaa ilayhi waana u ishaaray ay shatra deji nus sidaasuu gacanta markaa yidhi nus qaala waxauu yidhi isaguna laqad facaltu waan yeelay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo yani siduu ugu degdegaa nebiga taladiisa iyo warkiisa iyo yacni aaduu markii nebigu uu hadalkaas yidhi war labaad kuma soo celino waa yeelay buu yidhi rasuulka ilaahay ayb qaala nebigu waxa uu yidhi qum istaag faqdihii u gud adna marka deynta intii kuu dhanayd iska gud waxaa laga qaadanayaa marka masaajidka lagu dhexdhexaadin kara dadka dadka ishaysta isku dheggan waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka xaqiisa inuu qeyb ka tago inuu ku heshii karo sulxigana mucaawado iyo waxaa loo kala qaybiyaa iyo yacni ibraa ibraa iyo mucaawada wixiisii marka inuu wax kale ku bedeshona waa leeyahay wixii aan kugu lahaan waxaasan kaaga bedesho waa ku heshiin karaan waxaa kale ku heshiin karaan wixii aan kugu lahaa intaas isiiniyo intaas waa iska dhaafay waa ka tegeyna waa dhihi karaan ayb waxaa kaloo xadiidka uu tusayaa in shafaaco looga shafeeci karaa qofka wax leh in la dhihi karo war ninkan wax ka dhaaf qofka mucsirka aan waxba haysanin in loo ergeyn karo shafaaco laga xaggiisa erge laga noqon karo waxaa laga qaadanaya kale haddii qofka loo ergeeyo oo ninkii uu qayb ka tago berri aan kuu keena iyo berri dambe inuu gala ma aha meesha inuu ku gudo waa isaga ila heshiisaa lagu jiraa nebiga istaag buu yidhi u gud ninkaa wixiisa hadda sii ayb wixii uu u keenayna xadiidku waa u daliilo in masaajidka dhexdiisa wax layskaga gudsan karo nebigu ma dhihin war masaajidka meel layskaga gudsado ma ahani meel kale raadsan lama dhihin meeshaa marka lama dhihi karo tarjamadani waxaan sow beec ma noqonayaan beec ma noqonayaan waa kala duwan yihiin beeca ninku marka hore ibtidaa'an marka masaajidka wax lagu kala gadanayo oo kanna uu badeeco keensada midkaasna uu ka qaadanayo ibtidaa'an waa lacag raadis qofka yacnii saa haddii la yeelo laakiin marka deyn layska gudsanayo qofkan lacag raadis maahani xaq ka maqan ayuu raadsanayaan marka laba kale way kala duwan yihiin marka labadaas ibtidaa'an inaad lacag masaajidka uga dheka dhex raadsato iyo wax adiga aada nin ku lahayd oo laga yaabo inaadan meel kaleba ku arkin hadhow isku mid maaha qofkan waxaa laga yaaba inuu masaajidka ku arki karo laakiin hadhow oo weynayo marka middan waa la ogolyahay wardeyntii aan kugu lahaa isii masaajidka waa laysku warsan karaa laakiin badeeca ma la keensan karaayo masaajidka dhexdiisa ma lagu kala iibsan karaa maya laba tarjamo marka in beacii iyo shirihii la sheegana masaajidka lagu dhex sheegana xukunkiisa laga hadlana laa ba'sa dhib ma laha taa tarjamadii hore ku keena أكثر العلماء فرقوا بين الت- بين التقاضي وعقد البيع والشراء ابتداء في المسجد وكان عطاء بن يسار يقول وحوله جرب ابن رجب لمن رآه قفك أو أرك يبيع في المسجد قف مساجد وحكو إيدينا مركو أرك وحوله جرب عليك بسوق الدنيا فهذا سوق الآخرة war adduunyada suuqyadeeda laazim oo orod bax meelaha suuqyadaas adduunyada tag meeshaan suuq aakhira waaye saas u dhihi jiray tafriqaduna marka waa muuqataa taqaadigu waa xifdu maalin lahu maal uu leeyahay buu ilaashanayaa marka wax ka gudsanaya qofkan beecuna waxaa weeyaan taxsiilu maalin ibtidaa'an waa maal hadda aan awal la haysanin oo hadda kow la keensanayo isku mid marka ayb baabu kansi اlmasjidi waltiqaadi اlkhiraqi wاlqada wاlciidaani baabu bayaani xukmi kansi اlmasjidi masjidkii xaaqidiisii xugun kusoo aroora cadayntiisii u baabya in la xaaqo masaajidda xugunkeedu waa maxay waltiqaadi اlkhiraqi maryaha gogo-an laga gurbiyo maryaha gurbintooda walqadaa saxarka laga gurbiyo masaajidka asalka alqadaa waxaa la yidhaha shayga yarkaa oo isha qofka ka galo waxa yarkaa isha ka galo qofka waxaa loo isticmaalay laakiin kabacdi qashin kastoo yar marka qashinka yarna walciidaani qoryaha ka guro alciidaan waa jamcu cuudin cuudna waxaa la yidhaha laanta ama qoriga qoryaha masaajidka ku dhex jajabo gurbinteeda قال xدثنا سليمان بن xرب وهو أبو أيوب الواaشحي قال xدثنا حماad بن زيد عن ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني عن أبي rافع عن أبي هريرة أbو rاaفعan marka waxaa l h أbو rاaفع الsائغ waa taaبici weyn maahan صxaabigi maaha mowlى رasuul الlahi صلى اه سلم ahاa وwahma bعض الشhuراaxi buu yihi iبن xجر faqاala إنه أbو rاaفع الصحاaبي وqاaل wxa uu yihi huwa min riwaayaةi صxaabiyi can صxaabiyin waa wahmi walaysa kama qaala faإna haabita اlbunaaniya lam yudrik abaa raafic aصxaabiy haabit اlbunaani maba soo gaarinba abu raafic aصxaabiga marka abu raafic aلsaa'iq weeyaan ninkan can abi hurayrata ana rajula aswada nin madow aw imraأaة sawdaa ama naag madoobey ayb riwaayo kale wuxuu leeyahay waأkharu dannii anaha اmraأaة naag inay ahaydaan malayn kaana yaquumu lmasjida qofkaasi masaajidka ayuu xaaqi jiray famaata waa dhintay fasa'ala nabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigu waa su'aalay faqaaluu waxay yidhaahdeen maata waa dhintay qaala waxa uu yidhi afalaa kuntum aadantumuunii bihi maxaad u ahaan weyseen inaa iisoo ogeysiisaan maxaa iisoo ogeysii weysiiye dulluunii calaa qabrihi qabrigiisa itusa ow qaala qabrihaa qabrigeeda itusa fa ataa qabrahu qabrigiisii buu yimid fasallaa calayhi waa ku tukaday nebiga sala allahu calayh ali wasalam xadiidku marka wuxuu tusay dalla alxadiidu calaa kansi lmasjidi xadiidka wuxuu tusayaa marka masaajidka xaaqitaankiisa famin ayna yu'khadu iltiqaaqu lkhiraqi wamaa macahuma in laga gurbiyo maryaha iyo qoryaha iyo xagee laga qaadanayaa ajaaba bacdu lmutaakhiriina waxay ku jawaabeen biannahu yu'khadu bilqiyaasi calayhi waa looga qiyaasanaa bay dhahay waaljaamicu atandiif waxaa kulminayana xaaqidda iyo aruurinta qashinkan waxaa kulminaya nadaafada nadaafadaynta qultu waxa uu yidhi marka waaladii yadharu lii min tasarufi albukhaariyi annahu ashaara bikulli dalika bukhaari wuu ishaara waxaas oo dhan ilaa maa warada fii bacdi turuqihi sariixan fa fii ariiqi alcalaa almutaqadima kaanat taltaqidu alkhiraqa walciidaana min almasjid ayb xadiidka marka wuxuu leeyahay dariiqi alcalaa waxaa ku jirtay kaanat taltaqidu alkhiraqa ayay gurbin jirtay walciidaan iyo qoryaha min almasjidi bay ka aruurin jirtay wa fii xadiidi buraydat almutaqadim kaanat muulacatan bilaqdi alqadaa min almasjidi naagtaasi waxaa lagu mamanaysiiyey inay aruuriso wasaqda iyo saxarada ay ka aruuriso marka alqadaana waa soo aroortay alkhiraqna waa ku jirta marka iyadoo riwaaya ah waalqadaa bilqaafi wadaali lmucjamati maqsuurun jamcu qadaatin wa jamcu ljamci aqdiyatun qaala ahlu lugati alqadaa fi lcayni wa sharaab saxarka ayaa af soomaaliga saxarka waa marka maa yasqudu fiihi wax sharaabka ku dhaco oo yarka ah uma istucmila fii kulli shayin yaqacu fi lbeyti wagayrihi ida kaana yasiiran watakallafa man lam yaطalic calaa dalika duruqdan dadkii aan daalacanin qaarkood waa takallufay fazacama wuxuu sheegtay anna xukma tarjamati tarjamada xukunkeeda yu'khadu waxaa laga qaadanaya min ityaani اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam alqabra imaatinka nebiga uu yimid qabriga xataa sallaa calayh intuu kaga tukaday qaala fayuukhadu min dalika waxaa laga qaadanaya altargiibu fii tandiifi اlmasjid kutukashadaa nebiga uu ku tukaday waxaa laga qaadanayaa buu yidhi in laysku booriyo masaajidka nadiifintiisa meeshaas dhanba marka in loo mara maaha kaanat taqumu lmasjida riwaayadu ay leedahay alqadaa iyo ciidaankana riwaayaadkan baaba sheegeen ma u baahna marka taas fadli iyo waxaas hala dhaho laakiin xukunka ma laga qaadanayo meeshan baabu taxriimi tijaarati alkhamri fi lmasjidi baabu dikri taxriimi tijaarati alkhamri fi lmasjidi khamrada ka ganacsigeeda xaaraantinimeynteeda sheegiddeeda ayuu u baab yahay baabkani fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa lagu sheego ayb saasaa marka jaari majruurkan marka wuxuu ku tacalluqayaa mudaaf muqadar ahoo dikridaas aan ayb ee fi lmasjidi tijaarada kuma tacalluqaysa ayb haddii tijaarada marka lagu tacalluqiyo macnaha dhan baa halaabaya waxay noqonayaan khamrada ka ganacsigeeda xaaraantinimeynta la xaaraantinimeeya sheegiddeeda filmasjidi lagu xaaraantinimeeye filmasjidi yacnii loogaga ganacsado masaajidka dhexdiisa waxay noqonaya marka khamradii masaajidka dhexdiisa in loogu dhex ganacsadaa la diiday unbay u ekaanaysaa saasna macnaha la raba ma aha ayb badanaa marka jaari majruuradu meelaha ay ku tacalluqaan fahamka aaday ugu xihan tahay mararka qaar waxaa laga yaabaa marka haddii meeshii saxda ayd meelaan ahayn lagu tacallujiye macno faasida inuu kasoo baxo meesha marka taxriimkan macnihii waxaa weye marka baabu dikri taxriimi tijaarati alkhamri khamrada ka ganacsigeeda xaaraantinimeyntiisa sheegiddeeda intee lagu sheegayaani filmasjidi lagu sheegay marka maxaa baabkan marka loo keensada khamradu maadaama wax xun ay tahay masaajidka dhexdiisa ma looga sheekay karaa khamro haa waa looga sheekay karaa haddii axkaamteeda laga hadlayo waa xaaraam waa saas haddii la dhahayo haa qaala xadaanaa cabdaan can abi xamzata wa huwa muxamed bnu maymuun abu xamzata asukariyu can ilacmash can muslimi can masruuqin can caaishata qaalat lamaa unzilat ilaayaatu aayadihii markii la soo dejiyey min suurati baqara suurat lbaqara ka mid ah fi ribaa ribada ku saabsan kharaja الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigii waa baxay ila lmasjidi buu usoo baxay faqara'ahunna waa akhriyey cala annaasi dadkii buu ku akhriyey aayadihii ribada waa aayadaha dambe waa aladiina yakuluuna riba laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almasi aayadahaas waxayna ka mid ahayn min aakhiri maa nazl qur-aankii wuxuu soo degay wuxuu ugu dembeeyey ahay ayb uma xarama nebigu wuxuu xarimay yani wuxuu ka sheekeeyey taxriimka tijaarata alkhamri khamrada ka ganacsigeeda ayuu xarimay ishkaal baa marka meeshaan imaanaya khamrada suuratulmaa-idda lagu xarimay suuratulmaa-iddana way ka horreysay aayadahan ribada laba ishkaala marka meesha ku jirto marka khamrada tijaaradeeda marka la xarimaayo ma waxay ka dambeysay markii in la caba la xarimay maya xadiidka muslim ku jiro wuxuu sheegayaa isla maraa la xarimay khamrada markii cabiddeeda la xarimay ka ganacsigeedana waa la xarimay xadiid muslim ku jiraa sheegaya haddii markaas la xarimay maxay tahay marka hadda marka nebigu waxaan uu sheegayo taxriimka uu markaan sheegayo waa tajdiid horey u xarimnayd laakiin baraarujin iyo min baabi tadkirati walmawcida ayuu ugu soo celiyey laakiin xaaraantinimada horey u jirtay ishkaalkaas marka saasaa lagu jawaaba ishkaal labaadna waxa uu yahay aayadaha ribada maba yacnii waxaa weeyaan aayaatu ribaa khamrada maba ku dhex jirta aayadaha suuratulbaqara ee ribada ka hadlayaan wax khamro amaba lagu tilmaaminba mana ku dhex jiraan calaaqadu marka maxay tahay yacni calaaqadu marka waxaa weeyaan uun markii uu taa sheegay oo iyaduna wax un ka mida marka ay tahay noqon karto nooc buyuucda faasidada maadaama ay ribadu ka mid tahay ayuu marka wuxuu istiqraad ahaan ugu darsaday ugu daray inuu caddeeyo taxriimka iyadana khamrada in laga ganacsado waxyaa macaanidaasay marka culammadu ay tilmaamaan meeshaan marka isaga ibnu xajar si kooban buu u sheegay marka wuxuu yidhi qaala alqaadi ciyaad kaana taxriimu اlkhamri qabla nusuuli aayati الriba bimuddatin طawiila fayaxtamilu annahu sala اllahu calayh ali wasalam ahbara bitaxriimiha maratan bacda ukhra ta'kiidan qultu ibnu xajar wayaxtamilu an yakuuna taxriima اtijaarati fiiha ta'ahara can waqti taxriimi cayniha ixtimaalkan dambe laka xadiidkaas muslima diiday oo xadiidka muslim wuxuu leeyahay marka markii la xarimay khamrada in la cabo ganacsigeedana isla markaasaa la xarimay ixtimaalkan dambe marka waarid ma noqonayo meelo kale inuu ku sheegay isaga laftirkiisana waa laga yaabaa ayb baabu اlkhadami lilmasjidi ayb baabu bayaani itikaadi اlkhadami adeegayaal samaysashadeeda xukun ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay lilmasjidi loo sameeyo masaajidka ma loo samayn karaa dad u adeego oo khaadimiin u noqdo u khidmeeyo wa qaala ibnu cabbaasin ibnu cabbaas waxa uu yidhi nadartu laka waan kuu nadray adiga ayaan kuu nadray bay tidhi maa fii batnii calooshayda waxaa ku jiro muxararan xaal uu yahay mid la xoreeyey oo masaajidka loo xoreeyey ayb oo masaajidka yacni loo saafigareeyey ayb oo masaajidkii markaa loo saafigareeyey lilmasjidi masjidka yakhdumuhu oo u khidmaynayo ayb ayb marka qisada marka suuratu suuratu aali cimraan ku jirta inii nadartu laka maa fii baطnii muxararan ayb qaala xadaanaa axmed bnu waaqid aabbihiisa ama awowgiisa loo nisbeeyey axmed bnu cabdilmalik bni waaqid ayb alxaraaniyu abu yaxya alasadiyu iqatun tukullima fiihi bilaa xujatin xujo la-aana lagu hadlay buu yidhi akhraja xadiidahu albukhaariyu wanasaa-i wabnu maaja qaala xadaanaa xamaadun huwa bnu zayd waay can haabitin inkastoo ibnu haabit albunaani aad uu uga wariyo ibnu salama ayb oo bal la yidhaahdo ahbatu nnaasi fii haabit xamaad ibnu salama kastoo la dhaho hadda kan laakin waa xamaad ibnu zayd can haabitin can abi raaficin can abi hurayrata ana imra'atan aw rajulan qof kaanat taqumu lmasjida masjidka ayay xaaqi jirtay walaa uraahu mana la imala gelinaya ila imra'atan naag inay tahay maa fadakara xadiida nabiyi sala allahu alayh ali wasalam ayuu sheegay annahu sallaa calaa qabrihi inuu ku tukaday marka xadiidku wuxuu keenayaa marka haweentaasi marka hadday iyadu nafsadeeda ay u waqaftay ama ay ugu tala gashay inay masaajidkii xaaqdo waa la samaysan karaa marka qof masaajidkii ka shaqeeya u khidmeeyo in la samaysan karo waa haddii la soo arooriyo oo la yidhaahdo innii nadartu laka maa fii baطnii muxararan waa ummadihii hore oo ummadihii hore iyada caadadooda waxay ahaan jirtay kiniisadda ayay u waqfi jireen ilmahooda oo cunug markuu dhasho qofku wuxuu leeyahy ilaahay waxaan u nadaray cunugayga ii dhasha hadduu sidaas yahay in meeshaas marka kiniisadda ou uu ka khidmeeyo u khidmeeyo iyada marka iyaga kiniisadu waxay u ahayd meeshay ku cibaadaystaan dabcan waxaan hadda kiniisadahan maka hadlayn annaga ayb masaajidkiina marka sidaas ma loo yeeli karaa waxay ku xirantahay arrintaas sharcu man qablana sharcigeenni marka xadiidka uga keenaysa marka waa kana haweentan haddii marka tabaruc masaajidka ay tabaruc ku samaynaysay oo iyada ay isa saartay haddii qof loo yeelana waxma dhibaysa wuxuu yidhi wamunaasabatu dalika lixadiidi ilbaabi min jihati sixati tabaruci tilka almar'a biiqaamati nafsiha likhidmati اlmasjidi ayb litaqriiri اnabiyi sala allahu alayh ali wasalam lahaa calaa dalika munaasabad marka meeshaas naagtan tabaruceedii baa ansaxay nafsadeeda ay u istaajisay inay masaajidka u khidmayso nebigana ugu qiray baabu lasiiri aw اlgariimi yurbatu fi lmasjidi ayb asiirka ama maxbuuska sheegiddiisa awil qariimi ama midka qariimka ee daynoobay ayb yurbadu lagu xiraayo fi lmasjidi masjidka dhexdiisa lagu xirayo maxbuuska ama midka daynoobay oo deynta loo haysto masaajidka xiridda lagu xirayo xukun ku soo aroora caddayntiisiiba u baabyahay ayb oo nebigu ma qabin isaga xabsi ma lahaa jirin marka dadka lasoo xirana meelahaas ku xiri jiray qال xdثna إسxاaq بن إbrahيm whuw الxnظلي الmacruuf bbn raahuya qال أخbarna rawx huw بن cubاadة ومحamed بن jacفر whuw غundr can شhucbة can mحamed بn زiyaad can abi hurayrata can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi ina cifriitan mid weyn cifriit marka waxaa la yidhaahdaa shayga qofka wax yani xeel dheeraanshaha ama weynaanta u waay ayb marka ina cifriitan mid weynin badan oo min aljinni ka mida cifriitku marka jinni waxba wixii weyn unbaa cifriit la dhahaa laakiin hadda marka min aljinni uu ku bayaaniyey ina cifriitan cifriit min aljinni jinka ka mida tafallata calaya wuu ii soo banbaxay bacdu shurax saasay leeyiin ay tacarada calaya wuu ii soo banbaxay shuraaxda qaarkood marka sidaasay dhahayaan ayb qaar kalena waxay tafallata calaya marka wuu iga baxsadayna waa la yidhaahdaa laakiin tacaradoodaasa fiican tafallata calaya wuu ii soo banbaxay korkeyga uu soo banbaxay albaarixata xalay ow kelimatan naxwaha ama kelmad lamida buu yidhi liyaqdaca si uu u gooyo calaya aniga korkeyga asalaata salaadda uu igaga gooyo fa amkananii allaahu ilaahay baa imakaniyey minhu isaga xaggiisa alla imakaniyey fa aradtu waxaan doonay an arbitahu inaan xiro ilaa saariyatin tiir inaan ku xiro min sawaari lmasjidi masjidka tiirarkiisa ka mid a xataa tusbixuu intaad ka waabariisataan watanduruu aad fiirisaan ilayhi isaga xaggiisa aad fiirisaan kullukum dhammaantiin aa eegtaan fadakartu qowla akhii baan xusuustay walaalkay warkiisii sulaymaana ahaa rabbi ikfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi meeshaa marka soo idin dhigaya idin qiraa'ada soo idin dhigay kitaab ayb rabbi ikfir lii wahab lii mulkan laa yanbaqii liaxadin min bacdi taas baan xusuustay ee ducadaas walaalkay sulaymaan uu ku ducaystay ayaan xusuustay oo gartay markaasaan iska daayay qaala rawxun rawx waxa uu yidhi faraddahu nebiga waa celiyey raddada faacilkeeda waa rasuulka faradda nebigii waa celiyey hu isagii buu celiyey shaydaankii khaasi'an isaga oo hugoobay oo la fogeeyey ayb wixii uu rabayna aan helin ayb marka maxalushaahidka waxaa weeye nebigu wuxuu damcay ama uu doonay in uu xiro uu tiirka ku xiro ayuu hamiyey marka asiirka in tiirka lagu xiri karaa laga qaadanaya bacd shuraax marka waxay yidhaahdeen wafahima ibnu baطaal wagayruhu minhu annahu kaana xiina carada lahu markii uu annahu kaana xiina carada lahu markii uu usoo banbaxayay wuxuu ahaa hayra mutashakilin bigayri suuratihi اlasliyati suuradiisii asliyada ahayd midaan isku soo aan isu ekaysiinin faqaaluu waxay yidhahdeen ina ru'yata shayطaani calaa suuratihi alatii khuliqa calayha khaasun bاnabiy sal sl waxay yidhahdeen marka shaydaanka arkidiisa suuraddiisa lagu arko loo abuuray marka hore nebigay khaas ku tahay wamaa hayruhu min annaasi faqaala liqowlihi tacaala inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xaysu laa tarawnahu saasay dheheen laakiin riwaaya waxay soo aroortay carada lii fii suurati hirin mukulaalo isku soo ekeysiiye riwaaya sidaa dhehayse shaarixuna waa sheegay baabu اlاqtisaali ida aslama waraqdi اlasiiri ayضa fi اlmasjidi meeshaa hore ibnu rajab wuxuu yihi wahamu الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam biraqdi الshayطaani huwa min cuquubaati اlcusaati اlmutamaridiina ayb almutacaridiina liifsaadi اddiin walaysa min jinsi iqaamati اlxuduudi biاldarbi wاlqaطci haminta nebiga uu hamiyey inuu tiirka ku xiro waa cuquubaadka dadka cusaadda ee madaxa adag ee dadka yani diinkooda ka fasaadiye la ciqaabo weeyaane xuduud ma ahayn maxaa yeele xuduudda masaajidka lagu dhex sameeyeyna darbi i qadci hadday tahay baabul iqtisaali qubaysiga xukunkiisa caddayntiisiibuu u baabiya idaa aslama hadduu islaamo qofka inuu qubaysto imaam axmed baa waajibiyey aktaru ahlilcilmina waxay yidhaahdeen jumhuurkuna waa sunnay dheheen qaarkoodna marka way kala qaadayaan marka siyaabo kale iyo waxyaabo kale ku kala qaadqaadaan wa raqi alasiiri iyo ninka maxbuuska xiridiisa aydan noqoday fi lmasjidi masaajidka lagu xiro iyo ninka asiirka in masaajidka lagu xiro aydan wuxuu u dhahayaa baabkii hore ayaan kusoo qaadanay mugtaxi wa kaana shurayxun shurayx waxa uu ahaa ya'muru inuu amrayo alghariima midka daynoobay hariim waa faciil laba macnaba waa ku timaadaa ninka deynta lagu leeyahay iyo ninka deynta lehna marmar waa la dhahaa hariim hadda laakiin kaas looma jeedo hariimka ninka deynta kan leh maahane kan lagu leeyahay an yuxbasa in la xabiso ilaa saariyati almasjidi wa kaana shurayxun shurayx wuxuu ahaa ya'muru inuu amrayo alghariima kan daynoobay oo deynta lagu leeyahay an yuxbasa ilaa saariyati almasjidi in lagu xabiso ayb meesha wakaana shurayxun ya'muru alghariima an yuxbasa fiiri qaala ibnu maalik ibnu maalik shawaahidu tawdiixa wuxuu ku leeyahay wajhaani fiihi wajhaani baa ku sugan axaduhumaa an yakuuna alaslu ya'muru bilghariimi asalku wuxuu ahaa meeshaa fiiri marka wa kaana shurayxun ya'muru alghariima asalku wuxuu ahaa ya'muru bilghariimi inuu yidhaaha wa an yuxbasana waa badelu ijtimaal badelu ijtimaal weeyaan wa kaana shurayxun shurayx wuxuu ahaa ya'muru bilghariimi midka daynoobay inuu amraayo yacnii inuu deyntiisa guto an yuxbasa ayuu amraayay badelu ijtimaalka uma xudifat ilbaau bacdi baa laga jaray oo ya'muru bilghariimi bacdi baa laga jaray ya'muru alghariima baa la yidhi marka ayb aaniihimaa kan labaad ana macnaa qowlihi an yuxbasa ay yanxabisa an yuxbasa in la xabiso macnaha waxaa loo jeedaa buu yanxabisa inuu xabismo fajacala almuqaawica mawdica almuqaawaci liistilzaamihi iyaahu ficilka haddii marka yanfacilu ou noqdo mudaawacu keenaa mid ka horeeyo daba socdaa ou adeecaya marka kii wax adeecaayey ayaa waxaa la dejiyey booskii kii la adeecayay ayb xubisa waa la xabisay fan xabasa waa xabismay markaxubisadii marka la adeecayo mudaawaca ahayd ayaa la qaatay meeshii la dhigay booskii la rabay in la dhigo mudaawaca saasuu marka nugtadaasuu sheegay ilaa saariyati lmasjidi masaajidka tiirkiisa markaa ayuu amray in lagu celiyo lagu xabiso qaala xadaana cabdullaahi bnu yuusuf whuwa التinisiyu qaala xadaana leyt qaala xadaana saciid bn abi saciid samica abaa hurayrata qaal bacثa الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebiga wuxuu diray khaylan fardo qibala najdin najdi xaggeeda ayuu u diray fardo marka waxaa loo jeeda rag farda fuushan fajaءat birajulin nin ayay la timid min bani xaniifata qoladaas ah yuqaalu lahu la yidhaahdo humaamatu bnu uhaal la yidhaahdo farabaduuhu way xireen bisaariyatin bay ku xireen tiir min sawaari اlmasjidi masjidka tiirarkiisa ka mid a fakharaja ilayhi nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigii baa u soo baxay faqaala waxa uu yidhi atliquu humaamata humaamo fura waxaa laga qaadanaya laba mas'alo marka nin mushriga masaajidka in la soo gelin karo haddii qof muslima soo geliyey dhib ma dhaha masalada labaad oo laga qaadanayna waxay tahay asiirka in lagu xiri karo masaajidka dhexdiisa ayb weliba marka intuuna nebiga dhihin sidaan dacwada u bandhigay ma uunan yeelin mar labaadu u bandhigay ma yeelin mar saddexaad mar dambe isagiibaa markaa inta la furay oo nebiga iska fura buu yii markii la furay buu baxay isagaa iskiis marka usoo qubaystay u islaamay ayb waxuuna ku yidhi markaa haddaad dishid ninkanna taqtul daa damin nin dhiig leh baad dilaysaayo dad u aara qabo haddaad i dishid haddaad iska daysidna nin ixsaan yaqaano ayaad wax ku ayaad daynaysaa oo aad marka yacni wax ku erganaysaa rasuulka marka sidiiba waa ka iska daayayfanalaqa markaa wuxuu yidhi fakharaja ilayhi nabiyu sala allahu alayh ali wasalam baa ku soo baxay faqaala waxa uu yidhi atliquu humaamata fura humaama fainalaqa ilaa naklin ayuu tegay geed timireedyo qariibin dhow min almasjidi u dhow fakhtasala waa qubaystay uma dakhala almasjida ayuu soo galay faqaala waxauu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah ana muxamadan rasuulu ullah qubaysigiina waa laga qaadanayaa rabd lasiiri filmasjidina waa laga qaadanaya meeshaas marka fandalaqa ilaa naklin shuraaxda qaarkood waxay qaarna baa waxay u dabdiyeen ilaa najlin biljiim ayb ilaa najlin ayaa qaar u dabdiyeen ayb meesha wuxuu yidhi fii akari الriwaayaati biاlkhaa'i mucjamati wa fi nuskati اlmaqru'ati calaa abilwaqti biljiimi ayaa ku yaala wasawabahaa bacduhum qaarkoodna jiimka sawaab abay dhaheen wa qaala wاnnajlu almaau اlqaliilu الnaabicu waqiila aljaari biyaha yar ee burqanayaa la yidhaha marka biyahaas yar ayuu tegey waa kusoo qubaystay waa markalabada dabdiba marka waa jireen baabu alkhaymati fi lmasjidi lilmardaa wagayrihim baabu bayaani xukmi ittikhaadi alkhaymati teendhadii yeelashadeeda caddaynteedii wuxuu kusoo arooray caddayntiisiibuu u baabihe fi lmasjidi masaajidka dhexdeeda laga sameeyey lilmardaa dadka jiranna loo sameeyey iyo wagayrihim iyo dadka jiran keyrkood qال xdثna زكريا بن يحyى qال xdثna cبداللh بن نmayr qال xdثna هiشhاm عن أbيه عن cائشhaةa qاaلت أصiiba sacd sacd ayaa la asiibay yومa الkhandqi maalintii khandq في الأkxali ayaa laga asiibay أkxal marka waxaa weyaan waa xidib gacanta xidibkeeda ka mida huwa cirqun fi lyadi saasay shuraacda ay leeyihiin marka waa xidid halbowla ah oo gacanta ku yaalla fadaraba anabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigu wuxuu u yeelay khaymatan ayuu u dhisay teendho fi lmasjidi buu ugaga dhisay liyacuudahu si uu u soo booqdo min qariibin meel dhowso ugaga soo booqdo maxaa yeele gurigiisa masaajidku waa ka fogaa sacd ayb marka wuxuu leeyahy si meel dhow uu uga soo booqdo ayuu nebigu wuxuu u sameeyey marka teendha ayuu masaajidka uga sameeyey waa in la samayn karo marka ay bannaan tahay falam yaruchum ma argagixinin wa fi lmasjidi masjidkana khaymatun ayaa ku taalla teendho min bani khifaar reer bani khifaar yacnii ay lahaayeen ayb yaa masaajidkii ku taallay ma argagixinin intaa jumla muctaridaba marka ila damu dhiiggii unbaa argagixiyey marka ila damu waa marfuuc faacilnimo ku rafcisan yahay marka maxaa yeele istinihii baa istina mufaraq ah istinaha mufaraqana kaana calaa xasabi alcaamil caamilkii marka falam yaruuchum caamilku wuxuu doonayaa marka faacil ayuu doonayaficli mafcuul isku dheganaan hayna faacil rabaan ila damu marka faacilku falam yaruuchum ma argagixinin wa fi lmasjidina khaymatun baa ahayd min bani khifaar qoladaa ka ahaatay xaggooda ila damu dhiiggii unbaa argagixiye dadkii yasiilu ilayhim xaggooda usoo dareerayo dhiig xaggooda usoo dareeraya unbaa marka dadkaa reer bani kifaar ee teendhadaa iyaguna deganaa ayaa argagixiyey fa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ahla alkhaymati war dadka teendhadan lahow maa haadaa kan waa maxay alladii yaatiina noo imaanaya min qibalikum xaggiinna waxaa nooga imaanaya waa maxay fa idaa sacdun sacd waab isaga oo yaqduu jurxuhu daman faida sacdun sacd waab isaga oo ayb yaqduu ou dareeraayo jurxuhu dhaawiciisii uu dareeraayo daman dhiig uu ka dareeraayo waa tamyiis marka daman famaata fiiha wuu u dhintay marka taa dhexdeediibuu marka u dhintay maxaalushaahidkii marka teendhada in laga samayn karo nebiga xaasaskiisa iyana waa u samay jiray masaajidka marka uu yani ku ictikaafayo iyo marka teendhooyinkaas aan joogtada ahayn dhib ma laha qofkii daruuro iyo xaajo ay u keento teendha joogta inuu masaajidka uga dhistana sida gabadhii masaajidka seexad jirtay oo kalena waa la yeeli karaa baabu idkhaali اlbaciiri fi lmasjidi lilcilati baabu bayaani xukmi idkhaali اlbaciiri ratiga soo gelintiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay fi lmasjidi la soo geliyo lilcilatina loo soo geliyo cilo darteed haddaan cillo jirin waa laga fiicanya la soo geliya waqaala ibnu cabaas waxau yidhi daafa anabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigu wou dawaafay calaa baciirin rati ayuu ku dawaafay korkiisa isagoo ah isagoo rati saaran ayuu nebigu dawaafay culammadu waxay yidhahdeen marka sidaa wuxuu u yeelay dadka inay fiirsadaan ile markuu rati korkiisa ka dawaafay nin walba waa arkaya wuxuu samaynayo laakiin hadduu dadka ku dhex jiro ma la arkaayo dawaafku waa ciriiri marka cilo waa iyada laftirkeeda marka loo sameeyo qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala akhbaranaa malikun can muxamed bni cabdiraxmaan bni nawfal can curwata can zaynaba binti abi salamata can ummi salamata qaalat shakowtu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalama nebiga ayaan u cawday annii ashtakii inaan sheeganayo xanuunsanayo qaala waxa uu yidhi duufii dawaaf min waraa'i innaasi dadka korkooda ka dawaaf gadaashooda wa anti adiga oo raakibatun gaadiid fuushan ay marka maxay arrintan keensanaysaa marka haddii loo oggolaado inay dawaafto iyadoo rati kor saaran arrintaa waxay kee dawaafkuna intuu ka dhacayaa marka masaajidku ka dhaca marka masaajidka in la soo gelin kara rati liajli daruuro darteed yaa laga qaadanaa inay bannaan tahay faduftu waan dawaafay warasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiguna yusallii ilaa janbi ilbeyti kacbada geesteeda uu ku tukana dhinaceeda uu ku tukanayo yaqra'u bituuri wa kitaabin masquur oo akhrinayo ayb xadiidku marka waxaa laga qaadanaya qaala ibnu baaal ibnu baaal waxa uu yidhi fii hada alxadiidi jawaazu idkhaali jawaazu dukhuuli dawaabi allatii yu'kalu laxmuhaa almasjida ay fi lmasjidi yani inay geli kartaa inay bannaan tahay ida xtiija ilaa dalika haddii loo baahdo lianna bowlahaa laa yunajisuhu maxaa yeele kaadideeda ma najaasaynayo bikhilaafi kayriha min addawaab laakiin keyrkeed maya dameeraha iyo kale ma lasoo geli karo ilaa kaadidooda najaas ay watucuqiba biannahu laysa fi lxadiidi dalaalatun calaa cadami aljawaazi maca cadami alxaajati ibnu xajar marka wuxuu le iyadoon loo baahnayn xataa waa lasoo geli karaa wax dhiba ma lahay in lagu xiro wuxuu diidayaa daruuro keligeed in lagu xiraa qasab ma aha xataa iyadoon daruuro jirin waa la keeni karaa waa lasoo gelin karaa biannahu laysa fi lxadiidi dalaalatun calaa cadami aljawaazi maca cadami alxaajati xadiidka laga qaadan maayo inaynan bannaanayn haddaysan baahi jirin bal dalika daa'irun cala talwiiti wa cadamihi wuxuu ku noqon noqonayaa buu yidhi arrinkaas inay wax wasakhaynayso inayna wax wasakhaynaynin faxaytu yukhshaa atalwiitu yamtanicu adukhuul haddii looga cabsanaayo wasaqayn ma la soo gelinayo waqad qiila ina naaqatahu sala allahu calayh ali wasalam kaanat manuuqatan ay mudarabatan mucallamatan fayu'manu minha maa yuqdaru min atalwiiti wahiya saa'iratun warkan marka xayawaan maxaa isaga marka yani xayawaan markuu doono iska saxaroonaya markuu doono kaadinaya ayb xayawaan marka maxaa iyada talwiid iyo haddii see lagu ogaanaya xayawaankan inuu kaadi doono inuuna kaadin doonin wax la fahmi kara maaha marka hadday tarjamadaas bukhaari baa yaa xoog badan lilcillatidaas la yidhaha marka kalena inaan la soo gelinin ilaa waa dhici kartaa inay ku kaadshaan moogtahay hadday kaadi kaadidu xataa najaasiyaynan ahaanina laakiin dadku waa dhibsanayaa xataa haddaysan najaas ahayn marka saa darteed hadday laakiin baahi keento baahidaasa loo feeri dimaam ibnu haclabata waa kii hashiisii ula soo galay masaajidka u ku xirtay waxyaabahaas oo dhan marka waxay tusayaan inaanay najaas ahayn waxyaabahaas macnihii marka bukhaari oo ush baabka uu baabaystana xadiidku waa waafaqaya baabun ay hada kani baabun qaala xadaanaa moxamed bnu lmusanى wahuwa abu muusa zamin qaala xadaanaa mucaad bnu hishaamin qaala xadaanii abi can qataadata qaala xadaanaa anasu ana rajulayni laba nin min asxaabi nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga asxaabtiisa ka mid a haraja min cindi nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga agtiisa ayay ka baxeen fii leylatin mudlimatin habeen mugdi ah wa macahumaa macoodana waxaa ahaa midlu lmisbaaxayni laba faynus oo kale wax lamida macooda noqday yudii'aani ay ifinayaan beyna aydiihimaa hortooda ay ifinayaan falama iftaraqaa markay kala tageen saara maca kulli waaxidin mid kastaa maciisa minhumaa oo labadooda ka mida waaxidun ayaa u ahaatay hal xabo xataa ataa ahlahu intuu gurigiisa kaga tegey meeshan marka waxaa laga qaadanaya marka baabkan bilaa tarjamo w isagoo marka bilaa tarjamo ah asalku wuxuu ahaa haddii baab uu yidhaahdo bukhaari waa kal fasli oo baabkii isaga ka horreeyey ayuu calaaqa la leeyahay hadda xadiidkan iyo xadiidkii ka horreeyeen oo ratiga in la soo gelin karo masaajidka calaaqo ka dhexeeya meeshaa marka mar waxyaabo qaacidada ka baxaya waa iska jiri kara waxaan marka waa istiqraa' iyo wax aruurin mararka qaar wax ka fakadaa marka waa iska jiraya saas darteed marka ibnu xajar wuxuu yidhi meeshaan wa kaannahu bayada lahu inuu baab inta yidhi uu caddeeyey ayaa laga yaaba iska dhaafay waxba uunan ku qorin oo markaa hadhow aad ku qortid uu is yidhi fastamara kadalika oo kusii socday sidaas wa amaa qowlu ibni rushayd ibnu rushayd alfihri ina mila dalika idaa waqaca lilbukhaariyi kaana kalfasli min albaabi fahuwa xasanu xayثu yakuunu baynahu wa bayna albaabi اladii qablahu munaasabaة bikhilaafi mili hada اlmowdici kalfasli waa noqon karaa hadday macnuhu calaaqa ay leeyihiin kii ka horreeyey mid waxa dambe haddaanay laakiin calaaqa lahayn ma wanaagsanaanayso taas wa amaa laakiin waxaa la isdhihi karaa marka taas garanne abwaabta masaajidda xaggee ka khuseeyaa xadiidkan wa amaa wajhu tacalluqihi biabwaabi اlmasaajidi famin jihati ana rajulayni ta'aharaa maca اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam fi lmasjidi fii tilka alleylati اlmudlimati liintidaari salaati اlcishaai macahu facalى hada kana yaliiqu an yutarjama lahu fadlu اlmashyi ila اlmasjidi fi leylati اlmudlimati masaajidka in loo socdo habeenka mugdiga badan masaajidka in loo socdo fadligeeda inuu baab uga dhigaa fiicnaan lahaydmarka meeshaasaa masaajiddu ay kasoo gelay marka abwaab masaajid baabu اlkhawqati wاlmamari fi اlmasjidi baabu اlkhawqati dariishadda khawqada lababa waa la yidhaha dariishadda yarta ah alquwatu iftiinka u ka soo galo waa dariishadda daaqadda yarta ayb culamada qaarna waxay yidhahdeen albaabya albaabada aadka u yaryaha oo halka fidqa camal iska oho aan laba ukala laba u kala baxa aan lahayn fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa marka ahaanayso yacnii masaajidkii qofku inuu dariishad ama albaab ka baxsado si sahla marka uu uga soo galo qaala xadaanaa mxamed bnu sinaan alcawaqiyu halkana markaa albaabkaa ku fiican qaala xadaanaa fulayxun qaala xadaanaa abunadr wahuwa salim bnu abi umayata can cubaydi bni xunaynin can busri bni saciidin can abi saciidin alkhudriyi qaal khaطba الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebiga ayaa khudbeeyey faqaala waxa uu yidhi ayb khudbadan marka ibnu rajab wuxuu yidhi waa khudbadii ugu dambeysay oo nebiga uu akhriyo kaana aakhira khudbatin khatabahaa cala almimbari khudbatii ugu dambeysao mimbarka uu ka akhriyey ahayd naam ayb waana midda uu ku sarbeebay inuu dhiman doono khaطba الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalama faqaala waxa uu yidhi in allaha alle khayara cabdan addoon ayuu door geliyey oo uu khiyaar geliyey bayna dunyaa adduunyo iyo bayna maa cindahu ilaahay agtiisa waxa ahaaday ayuu u kala khiyaar geliyey fakhtaara markaasuu addoonkii doortay maa cinda allahi ilaahay agtiisa waxa abuu doortay fabakaa waa ooye abubakrinfabakaa abuu bakrin baa ooye radia allaahu canhu abuu bakar baa ooye faqultu fii nafsii abuu saciidin alkhudri waxa uu yidhi nafsadeyda waxaan iska idhi maa yubkii hada shaykha odaygan maxaa ka oysiinaya aan is idhi in yakun illaahu ilaahay haddii uu ahaa uu yahay khayara cabdan addoon inuu khiyaar geliyo beyna dunyaa adduunye iyo beyna maa cindahu ilaahay isaga agtiisa waxa ah fakhtaara maa cinda allaahi ou doortay muxuu kaga oynayaa waxaas yani maxaa ka oysiiye odaygan fa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama rasuulki ilaahay wuxuu ahaa huwa isagu alcabda addoonkiibuu noqday wa kaana abuu bakrin abuu bakarna wuxuu ahaa aclamanaa ka noogu cilmi badan abuu bakar marka waa fahmay addoonkaas la khiyaar geliyey inuu nebi moxamed yahay adduunyo iyo markii loo khiyaar geliyey iyo iyo alle agtiisa waxa yaalaan alle agtiisuu doortay marka ilaahay agtiisa marka uu baxaayo waa mar adduunyadii laga wadaayo dhimashadii iyo waxaa la khiyaar geliyey iyo yani inuu adduunyadii kusii baaqi ahaado markaasuu dhimashadii doortay abuu bakar marka waa gartay wuxuu yidhi wa kaana abuu bakrin abuu bakar wuxuu ahaa aclamanaa ka noogu cilmi badan saasay saxaabadu u qirsanaayeen marka abuu bakar inuu ahaa aclamuhum sidaasayn ahayd marka ay xaalada adag ay galaan ama fitan ay dhacaan ama wax aysan muquuni karin markay ku yimaadaanna abuu bakar bay u degdegi jireen nebiga ka bacdi sala allahu calayh ali wasalam isagaasay marka weydii jireen wixii xalana markaas uga sheegi jireen marka kaana afdalahum wa kaana aclamahum ayuu ahaa radia allaahu canhu ardaahu qaala waxau yidhi yaa abaa bakrin abuu bakarow walidaalika rasuulka isagoon cid kale u sheegin markii uu baxayo abuu bakar u sheegay oo uu magaalada madiine maka uu ka tegaayo madiine uu hijroonayo isagaana raacay markaa calina waa kii mar badan yidhi in badan baan rasuulka waxaan ka maqlay isagoo dhahayo dakhaltu ana wa abuu bakrin wa cumar kharajtu ana wa abuu bakrin wa cumar yani mar walba yani abuu bakar iyo cumar rasuulka waa ku lifaaqnaayeen daa'iman shiicada marka iyagu iyagaa marka caqligana caqligiina dhumiyey cilmigiina iyagaa marka u ka dhumayn ayb markaasay waxay leeyihiin marka abubakar iyo cumara dadkii ugu cilmi yarba ay aaminsan yihiin bal iyagii gaalnimadoodii bay rumaysan yihiin marka wax inkaaru ku dhacday ayb wa kaana abubakrin aclamanaa ayuu ahaa qaala yaa abaa bakrin waxuu yidhi abuubakarow laa tabki ha oynin buu yidhi inna amanna annaasi dadka kan ugu ixsaan badan calaya aniga korkayga fii suxbatihi la saaxiibidiisana iigu ixsaan badan iyo wa maalihi iyo maalkiisa dhexdiisa iigu ixsaan badan abuu bakrin dad yacnii suxbadiisa iyo maalkiisa kan iigu ixsaan badan waxaa weeyaan abuu bakar walow kuntu mutakhidan walow kuntu haddii aan ahaan lahaa mutakhidan inaan mid samaysanayo khaliilan waday min ummatii ummadeyda dhexdeeda xaggeeda aan ka samaysanayo latakhadtu abaa bakrin ama khaliilan waday haddaan mid samaysanaya aan ahay kaasoo min ummatii ummaddeyda ka mida latakhadtu abaa bakrin abuubakar baan ka dhigan lahaa ay khaliilan baan ka dhigan lahaa waday walaakin ukhuwatu lislaami islaamnimada walaaltinimadeeda wa mawadatuhu kalgacaylkiisa laa yaa yacni baaqi ah laa yabqayanna yaanu baaqi noqonin fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa baabun albaab ilaa sudda ilaa haddii uu baaqi noqdo sudda hala daboolo yani hala owdo waa la daboolaya ilaa baabu abii bakrin maahane abubakar albaabkiisa maahane albaabadii kale ragga ay u furan yihiin oo dhan oo guryahooda masaajidka ay uga soo furan yihin dhan hala daboolo ilaa midda abubakar maahan ilaa baabu abii bakrin abiibakar albaabkiisa maahane marka masaajidka in laga samaysan karo albaabo dadku ay ka soo galaan inay kas samaysan karaan taa inay bannaan tahay iyo xadiidkan laga qaatay marka meeshan walow kuntu mutakhidan khaliilan min ummatii nebigu waa kaana waa diidayaan axaadiidta qaarna waxay sheegayaan abu hurayre iyo abuu dar iyo inay dhaheen yacni awsaani khaliili iyo see marka lagu jamcina khulladaasi marka waxay ka imaanaysaa baa la yidhi iyaga xaggooday ka imaaneen nebiga xaggiisii u socotay midda nebigu uu diidayna waa midda nebiga ka imaanayso keyrka isaga macnaa nebiga ka imaanayso dad kale uu la yeelanayo midaasuu nebigu diiday marka aniga wuxuu yidhi walaakin saaxibukum khaliil raxmaan qaala xadaana cabdulaahi bni muxamedin iljucfiyi wahuwa almusnadiyu qaala xadaana wahb bnu jariir qaala xadaana abi qaala samictu yacla bna xakiim can cikrimata can ibni cabaasin qaal kharaja rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu wuu soo baxay fii maradihi aladii maata fiihi jiradiisii uu ku dhintay dhexdeeda uu ku dhintay caasiban ra'sahu madaxiisa isagoo ku duubay bikhirqatin maro faqacada cala almimbari mimbarka korkiisa ku fadhiistay faxamid allaha wa atnaa calayhi uma qaal inahu shanigu waxa uu yahay laysa min annaasi dadka xaggooda axadun axad ma ahaanin amanna calaya yacnii iigu korkayga ugu ixsaan badan fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda wamaalihi iyo maalkiisa min abi bakrin can abi bakar kaga ixsaan badan ibni abi quxaafata walow kuntu haddaan ahaan lahaa mutakhidan inaan samaysanaya min annaasi dadka xaggooda khaliilan waday aan ka samaysanaya haddaan ahaan lahaa latakhadtu abaa bakrin abubakar baan ka dhigan lahaa khaliilan waday walaakin khullatu lislaami islaamnimada wadaytinimadeeda afdalu fadli badan yani uquwada islaamnimadaa fadli badan sudduu canii xaggayga ka owda oo ka daboola kulla khawqatin albaab kastoo yar fii hada almasjidi masjidkan dhexdiisa hayra khawqati abi bakrin maaha imaamu nawowi marka meesha ina amana annaasi wuxuu yidhi qaala alculamaau macnaahu aktaruhum juudan lana binafsihi wamaalihi walaysa huwa min almani aladii huwa alictidaadu bisaniicati ayb galladaysi ma ah marla gallad tirsanaayo waxaa ma ah abubakr marka hayra khawqati abi bakrin ma ahane taasaa marka hayradaasaa marka ruwaaddu u badan yihiin bacdu nusq marka waxay qoreen ilaa khawqati abi bakrin wabilahi towfiiq sal اllah slm alaa nabiyina mxamedi l